cabdirisaaq cabdiraxmaan kulan wuxuu ka mid ahaa ururka diimeedka takfiiriga ah ama loo yaqaano takfiir ururkaas oo puntland mamnuuc ka ah gaar ahaan gobolka nugaala haddii anu aan xukumo aan laga ogolayn cabdiraxmaan isagoo xor ah si aad u jeegteen buu wuxuu ka tanaasulay ururkaas oo muddada lixda sano ka mid ah dowladduna hadde awal baysanba raalli ka ahayn oo aasan mamnuuc ka ahayd in lagu fidiyo ururkaas fakarkiisa puntland iyo caasimadaana ummadda u dhaxaysa waan uga mahad celinayaa cabdiraxmaan go-aanka geesinimadaale au qaatay waan uga mahad celinayaa inuu ka soo noqday fakarkii u ku jiray kuwa kale oo ku jirana waxaan ugu baaqayaa inay yeelaan sidaa cabdiraxmaan oo kale yeelaan leenahay sameeya geesinimada cabdiraxmaan u sameeyey jasaaku ullah khayr isagana waxaan leeyahay khayr ilahay haugu bedelo magaaladan garowe ururkaas waxaa jira nin kale ninkaasu magaalada waa ka baxay wuxuu hadda jiraa magaalada qardho maamulka degmada gobolka karkaar iyo waxay u taallaa iyo dowladda puntland siday ka yeeli lahayd laakiin waxaan u caddaynayaa shacabka reer puntland gaar ahaan caasimadda garowe maanta laga bilaabo inaan qof takfiirka mabdiciisa aaminsan ogsan magaaladaatan joogin kana shaqayn kuna noolay intaa haddaan uga gudbo mabaadiida ururka takfiirigaa iyo maanta cabdirisaaq go-aankiisa waxaan rabaa inaan halka fariir u mariyo dhammaan ururdiimeedka lidka ku ah sidii horey aanu u sheegnay ururka la magac baxay saadicuuna bilxaq laakiin annagu aanu u bixinay saariquuna alxaq aanu iyagana filayno wakti dhaqsa leh in war cusubi ka soo bixi doono haddii alla idin warkaasuu laba daaro lawa sahraan maya mid buu dhici doonaa ka hor dhici mayo waana soo bixi doonaa inaan la ogolayn soomaaliya dhibaato waxaa ku noqotay nin kitaabkiina sito ka been sheegayo qorina sito kalaynaya ururkaas horena waa uga hadalay haddana waa ku celinayaa mar labaad ciddii ku jirta waxaan ugu baaqay inaan ka tanaasusho lama ogolo urur hubaysan oo puntland ka jira ilaa midaan la dirirayno oo xabad la dhacayna maahane lama ogola mid ka fuliya tababaro lama ogola mid afaar afkaar guracan ka fuliya dowladda puntland gaar ahaan caasimadda gobolka caasimadda puntland ummadda reer puntland isugu timi intaasu waa fariin ciddii ku jirtana waxaan leenahay hawshaas isaga baxa ciidamada ammaanka oo habaa habeen iyo maalin heegankaana waxaan farayaa inay cid alla iyo ciddii ay ku tuhmaan ama ku ogaadaan inay sharciga hor keenaan si dhaqso leh shacabka reer nugaaleed oo caasimadda ku nool oo xaruntii dadka reer puntland oo xuduntiiya ama madaxiiya waxaan ugu baaqayaa inay soo sheegaan meeshay ku ogaadaan ciidamada ammaankana ay la shaqeeyaan ilaashadaanna diintooda iyo nabadooda iyo xasiloonidooda iyo dowladnimadooda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu